bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada ugu waaweynna waxaa ugu door karoon ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheere oo ka qaybgalayay tababar loo soo xiray dhallinyaro tababar uga socday dugsiga tababarka ee jarnaalka hiye ayaa waxa uu dhallinyaradaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan xasilinta amniga dalka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo u mahadceliyey shacabka soomaaliyeed oo si wanaagsan u bixiyey canshuuraadka dowladda horjooga ka tirsan maleeshiyaadka ururka argagixisada shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka ciidamadaas oo ku sugan gobolka hiiraan dowladda swiden ayaa sheegtay in ay kordhinayso taageerada ay siiso dowladda soomaaliya maamulka degmada hodan ayaa ka hadlay ololo nadaafadeed oo ka socda degmadaasi isagoona ku booriyey dadka ku nool degmadaasi in ay ka qayb qaataan nadaafadda degmada hodan qodobadaasi kuwo kale ayaad ku maqli doontaan warka subax
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efemka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax khabiis ah taarikhdan waxay ku beegan tahay kowda juun bisha lixaad sanadka labada kun toban iyo toddobada warkanna warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheere oo ka qaybgalayay tababar loo soo xiray dhallinyaro tababar uga socday dugsiga tababarka ee jaraalka hiye waxaana uu dhallinyaradaasi tababarka soo dhammaysatay uu ku dhiirgeliyey ra-iisul wasaaraha inay ka qayb qaataan xasilinta amniga dalka
booliska soomaaliyeed waxaan ogahay waxa uu ku shaqeeyaa duruufaadu dhib badan waxa uu ku shaqeeyaa dhibaatooyin badan oo dalka qayb kaca laakiin boolisku waa inuu ogaadaa dhibaatada sida keliya looga bixi karo waa inay iyagu dalkooda hormuuda noqdaan rag soomaaliyeed ayaa u soo dhintay dalka iyo dumar soomaaliyeed sartan aad ku jirtaan maanta iyo sarta taliska booliska oo maanta la isoo tusay siday u dhisan tahay haddaad aragtaan dad baa u soo dhisan siday isugu aadan tahay dad baa isugu soo aadiyey sida loo nidaamiyey rag baa u soo nidaamiyey in dumar soomaaliyeed booliskiina halkan jooga rag idinka idinka horreeyey iyo dumar idinka horreeyey ayaa waxay idiin dhiibeen waxa halkan maanta adugu timaadeen su-aashu waxay tahay maxaad rabtaan inaad uga tagtaan dhallinyarada maanta soo qaran jegsa soddon ama labaatan sano kadib marka ay noqdaan taliyayaasha dalka iyagu maxaad rabtaan inaad uga tagtaan dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dalkan aad aragtaan dad baa soo dhisay dad baa gumaysi ka soo xiray dad baa soomaali isu keenay dad baa heerkan soo gaarsiiyey laakiin maantay inteenna madaxda ah ma hayno waxaan dalka uga tagno dadkii aan usii dhiibi layn dhallinyarada jiilka naga dambeeya ah ma hayno dalka ay xaq noogu lahaayeen sidaas daraaddeed waa inaan aqbalnaa in taliya saacid taliya dhabah uu yahay keliya markaan soo celino sharaftiiyo karaamadii booliska soomaaliyeed waa in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre iyo ra-iisul wasiirada golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo senatarada iyo madaxda qaranka oo dhan ay ogaadaan madaxnimadeenu keliya waxa ay ansax tahay keliya waxa ay xaqiiq tahay keliya waxay shacabka soomaaliyeed aqbali karaan kow markaan dalka amnigiisa soo celinno markaan ummadda soomaaliyeed isu keenno marka aan qof walba oo soomaaliyeed oo dhibaataysan dhibaatada ka saarno marka jidadka iskuullada iyo isbitaallada dalkan la dhiso marka soomaali ay u soo jeesato dibidhiska dalkeeda waa inaan ogaanaa dalku inuu bilaaw yahay bilaaw fiican yahay tallaabo ha u qaado tallaabadaas
ra-iisul wasaare xasan cali kheere ayuu kaasi ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo u mahadceliyey shacabka soomaaliyeed oo si wanaagsan u bixiyey canshuuraadka dowladda wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo waraysi siiyey warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay ee canshuuraadkii ay shacabka soomaaliyeed bixiyey isagoona kaga mahadceliyey shacabka si wanaagsan u bixiyay canshuuraadka dowladda
waxaan taa idinka mahad celinaynaa marka dadweynaha soomaaliyeed oo cashuuraha aad bixinaysaan ayaan idinka mahad celinaya naam cashuuraha markaynu ka hadalno markaa laba u qaybsameedoo u qaybsameenoo midna waa beriga midna waa badda waddankani waa kala xidhiidhan yahay walaalayaalo waa kala xidhiidhan yahay badda aan ka hadlaynaa waxaa weeye halkan muqdisho airportka iyo portka weeyaan ya ekeda iyo iyo garoonka diyaaradaha labadaa weeyaan markii hore aan dowladda ahayn markaynu dadka ahayn markaan adduunyada ka mid ahayn dib haddaad ugu noqotaan cashuuraha berigu waxay ahaayeen ilaa iyo sagaashan boqolkiiba sida anigu aa laii sheegay toban unbaa boqolkiiba meelaha kale ka soo geli jiray dekedaha oo dee dekeduhuna fara badan yihiin oo aanay ka noqon ahayn meelo badan lasoo xisaabin jiray maanta cashuurihii beriga ee faraha badnaa waxba lagama soo ururiyo boqolkiiba toban xataa maaha waa waxyaalaha aan doonayno inaan quwadda saarno taasna waxay ku xidhan tahay waxaa weeye waddankan amnigiisu inuu sugmo amnigiisana qof ma sug sugi karo dowladuna ma sugi karto haddaan dadweynuhu gacanta isqabsan waana dadweynaha soomaaliyeed gacanta isqabsan oonay waddankan ammaankiisa sugin ammaankiisa haddii la sugana waa isku filaanaynaa iyadoo saa tahay haddana anigu halkan waxaan aada ugu faraxsanay inaan idiin sheego inaan mushaaharadii iska bixinay bixina doonno haddii ilaha yidhaahdo
horjoogo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka ciidamadaas oo ku sugan gobolka hiiraan jenaraal axmed maxamed tareedisho taliyaha qaybta konton iyo labaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo waraysi gaara siiyey warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay horjoogahaasi ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka isigoo arrimahaasi arba kale ka hadlay wuxuu yidhi bismillahi raxmaan raxiim marka hore ramadaan kareem ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan ba marka xiga way goyn jirtaa arrintaasi way isu soo dhiibay ninkaas waa nin maxaanku idhahdaa kasoo tegay kooxdan maaragtay dhibaatada badan ee alqaacidada ah ee maxaanku idhahdaa shacabka soomaaliyeed dhibaataysa ninkaasi wuxuu ka yimiday nimankan soomaalida ah ee dhumiqaacyada ee ajaanibta u adeega shacabka soomaaliyeed xoolahooda inta ka dhaca ajaanibtaas ku quudiya ayuu kasoo tegay markuu ugu dul qaadan waayey waxa ay ku dhaqmaayaan waa wiil dhaliiro ah wuxuu ahaa taliyo xigeenka ama ninka ku xiga ninka madaxda ka ah nimankan burcadba ee dadka dhibaateeyay ninka ku xiga ee galguduud hiiraan ilaa shabeellada dhexe ayuu ku-xigeen u ahaa ninkaasi hadda gacanta dawladda uu soo galay aada iyo aadaana loo soo dhaweeyey wax dhibaataana hadda ma jiraan
waa gartay marka ninkaasi magaciisa iyo balqaabkay ay ay ku suuro gashay inuu ciidamada isugu soo dhiibo maxaad naga warbixin naga siin kartaa
ninkaas waxaa la yidhahdaa abshiraa la yidhaahdaa xalay ayuu la soo xiriiray ciidamada rag kamid ah kadibna maxaanku idhaahdaa uu kasoo dhaqaajiyay toddoba saac oo kasoo tegay laba qori iyo rasaas badan oo kasoo qaatay meel dhexe ayaa ciidamada qayb kamid ay uga hartayeen sidaas ayuu gacanta ciidanka xooga dalka soomaaliya kusoo galay isagoo nabad qaba ayuuna soo gaaray saldhiga ciidanka xooga dalka soomaaliyeed haddana maxaanku idhaahdaa waa joogiyaa isagoo nabad qaba wax dhibana ma qabyo ninkaasina maxaanku idhaahdaa wuxuu ahaa ninka ku-xigeenka ka ah ee nimankan jabhadaha la yidhaahdo ee ka dagaalama aadan galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe runtii waa nin dhalinyaro ah oo fahmay dhibaatada nimankan ay dalka iyo dadkaiyo diinta ku hayaan waa nin fahmay islaamnimada runtaahi inaysan ahayn waxa ay ku dhaqmaayaan nimankan waa nin gartay markii la yidhi soo qafaal ama soo dhax xoolo shacab soomaaliyeed si loogu afuriyo say sheegayaan nimanka ajaanibta afur loo siiyo marka dee xoolo masaakiina oo maxaanku idhahdaa dad masaakiin oo agoona laga dhacay hadiiba lagu afurayo xoogaa ilaahay baa ninkaasi kusoo hadeeyey waddada wanaagsanayd sidaasuuna meesha uga yimid haddana wuxuu sugayaa in maxaanku idhahdaa hay-adihii ku shaqada lahay aan ku wareejino si maxaanku idhahdaa loola socdo axwaalaadkiisa isagana maxaanku idhahdaa
si fiican loogu soo dhoweeyo oo
kaas wuxuu ahaa jenaraal axmed maxamed tirridisho taliyaha qaybta konton iyo labaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya dowladda sweden ayaa sheegtay in ay kordhinayso taageerada ay siiso dowladda soomaaliya safiirka dowladda sweden ee u fadhiya soomaaliya oo waraysi siiyey warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay arrimahaasi iyo weliba taageerada ay ugu talagaleen dowladda soomaaliya
safaaradda wax badan ayay qabatay waxaan samaynaynaa horumar markii aanu imaanaynay waxaan ahayn shan qof haddana waxaan nahay shan iyo toban ilaa lix iyo toban way ballaaranaysaa howlgalkeennu waxa uu ahaa anaga oo kaashanayna saaxiibadayna kale ee caalamka inaan hubinno horu socoshada nabadda iyo dhismaha dalka xiriirkeenna hor maray waa uu korayaa in badan weliba meelo badan ayaan diiradda saarnay annaga iyo dalalka kale sida dhinaca caafimaadka dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha dowladnimada saraynta sharciga iyo horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo meelo badan kooxdayda safaaradda waa kuwo firfircoon waxaanu ku shaqaynaa xarunta magaalada nairobi balse aniga kala bar toddobaadkii waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan kale oo aan gacan ka geysanaynaa dhinaca amniga waxaan qayb ka nahay howlgalka midooda yurub ee soomaaliya waxaan leenahay howlwadeenno iyo saraakiil militari oo halkan jooga waxaan taageeraynaa ciidamada qaranka soomaaliya iyo kuwa booliiska iyo wixii la mid ah waxaan isku dayaynaa in aan door ka qaadano horumarka siyaasadda amniga soomaaliya iyo caqabadaha kale
muxuu yahay doorka dowladda sweden ee ku aadan taageerada soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo amniga iyo dhinaca dhaqaalaha
aniga waxaan rajaynayaa marka loo eego xiriirka aadka u wanaagsan ee naga dhexeeya soomaaliya iyo saaxiibada kale ee dunida iyo sidoo kale dowlad goboleedyada annaga oo wada jirna waan sii wadaynaa hawsha kaligeena waxba kama qaban karno waan wada shaqaynaynaa innaga dowladda qaramada midoobe midooda afrika midooda yurub iyo igad shantii sano ee lasoo dhaafay waxaa lasoo maray marxalado adag laba tallaabo ayaa horey loo qaaday midna gadaal hase ahaatee haddana waxaa la sameeyey horumar la taaban karo
kaasi wuxuu ahaa safiirka dowladda sweden u fadhiya soomaaliya oo waraysi siiyey warbaahinta qaranka oo ka hadlayay arrimaha markaasi taageerada ay ugu talagaleen dowladda soomaaliya waraysigaas oo dhamaystiran waxa aad kaga bogan doontaan qaybta dambe ee barnaamijka saaki iyo soomaaliya oo goordhow soo gali doona maamulka degmada hodan ayaa ka hadlay ololo nadaafadeed oo ka socda degmadaasi isagoona ku buuriyey dadka ku nool degmadaasi in ay ka qayb qaataan ololaha nadaafadda guddoomiyaha degmada hodan maxamed maxamed axmed catow oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay ololahaasi nadaafadeed ka socda degmada hodan ee gobolka banaadir
waxa weya maalintii aan shaqada la wareegay shan cisho ka hor ilaa ay hadda waxaan ka shaqaynanay ololaha nadaafadda iyo si guud caawa ayaan waxaan shaqo culus ka qabanay isgooska kilomitr four ilaa zoba inta udhexeyso oo ay ciid aada u fara badan fadhisay baabuurta iyo gawaarida ay dhib ku qabeen roobkii oo sababay daraaddeed marka caawa halkaasaan ka howlgelinay ilaa wadada wadnaha wadooyin badan oo halbowlaha magaalada muqdisho gaar ahaana madax xaafada hodan annaga waxyaabahan xoogga saaraynaa waxay kamid ah bilic soo celinta iyo nadaafadda guud ahaan gobolka banaadir gaar ahaana degmada hodan madaxda ugu sarreysa dalka guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhammaantood waxay xooga saareen yidhahdeen in bisha isbuuc bil walba khamiista ugu dambeysa si guud magaalada qof walba shaksi walba mas-uul iyo sakiir iyo kabiirba in laga wada qayb qaato nadaafadda annaga laakiin si xoog leh oo dardar leh ayaan aan iskaga saarnay mas-uuliyad waana ku guuleysanay waana wadi doonaa ilaa ay soo noqoto quruxda iyo bilicda magaalada muqdisho oo lagu yaqaanay muqdisho mar waxay ahayd magaalooyinka ugu nadaafadda iyo bilicda badan africa waxaan rabnaa hamigaas inaan hiigsan hadduu ilaah yidhaahdo waana ku dadaali doonaa waa gartay degmada hodan marka laga hadlayo arrimaha nadaafadda iyo guud ahaan caasimaddu waxay u tahay halbowle oo bartamihii magaalada weeye marka laga hadlayo socodka gaadiidka iyo wax walba marka
dhinaca nadaafadda wax uun markaa waxaa dhici jirtay in maamulada degmooyinka ama maamulka gobolka in mar la bilaabo laga gaabiyo oo wadooyinka ay carooyin xiraan sida hadda dhacday intaadan xilka la wareegin ka hor wadadu ay ahayd wadda ay carro xirtay oo oo roobabkii da-ay iyo ay saameeyeen iyo qashin badan waddada iyo yaaleen marka ma jiraa qorshe ballaaran oo nadaafadda looga shaqeynayo marka laga gudbo hindisahan dowladda dhexe ee ay ku dhawaaqdo marka laga soo tago hindisaha dowladda dhexe annaga waxaan samaysanay maalin u gaar ah degmada hodan oo nadaafadaas laga wada shaqeeyo annagoo dhan waaxahoo dhan laamaha ilaa tabaylayaasha laga wada shaqeeyo maalin walba oo talaadaha waa maalinta u asaseysan degmada hodan sidoo kale habeen walba subax walba iyo galab walba in nadaafadda laga shaqeeyo waddooyin badan baan loo dhisay ama shacabka ay dhisteen nadaafad darro iyo iyo dayactir la-aan ay la ildaran yihiin marka waxaan rabnaa inaan liis kuwaa soo ceshano intaan kuwa kala sameysanayno taasna waa naga go-an tahay maha wax inta la bilaabo laga tegi doono ama wax looga daljeedo wax yar wakti yaroo gaaban waxaan rabnaa wakti dheer aan hiigsanayna insha allah inaad yaraa nadaafadana kama harsan doona habeen iyo maalin
kaas wuxuu ahaa guddoomiye xiraan beejkan internetka ku leenahay radio muqdisho dotnet warka subaxna waxaa soo saaray cabdishakuur alaxmed anigoo axmedna waa idil socodsiinayay intaan war ka lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo